Magaalada Alleybade ayaa laga daafuray tartan kubadda cagta oo aad u xiiso badnaa kaasoo loo qabtay kooxaha heerka koowaad ee magaaladaasi waxaana soo qaban qaabiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Somalilan. Munaasabadda daafurka ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Somalilan, gudoomiyaha ciyaaraha Bahda Ciyaaraha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Somalilan, macalimiin dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somalilan Yuusuf Nuux Yuusuf ayaa ka warramaya daafurka tartankan isagoo dhanka kale kooxaha u keenay qalab ciyaareed.
Tartanka saasan waxay reer Alleybadey xukuumadda wadajir iyo waxqabad ee uu hogaaminayo madaxweynaha qaranka cabdiraxmaan maxamed cabdilahawey ka soo jawaabto maareeyihii waddada waa ti la soo diray waddada soo qiimee layidhi aniguna waxaan ka soo jawaabay baaqii dhalinyarta sboortska degmada Alleybadey oo aan maanta qalabkoodii kooxaha ka dhisan Alleybadey oo dhammaystiran iyo agabkii isboortsi oo dhammaystiran iyo wixii oo dhan maanta ay halkaa u yaalaan tartankaana oo halkaa uga fadhiyo qaar ka mid a mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb gala ayaa bogaadiyey tartankan iyagoo wasiirka iyo maamulka Somalilan ku ammaanay dadaalka ay ku bixinayaan isdhexgalka dhalinyarada oo ah wasiirkii koowaad ee isboortiska yimaada degmada degmadu intaa Somalilan jirtayba wixii ay tabaysay waxaan qabaa inay maanta heshay wasiir tardhasana hormood u yahay aad baan ugu faraxsanahay in dowladda iyo cid kastoo ka socoto wasiirka ugu horreeya ka soo jawaabeen runtii aad iyo aad bay farxad noo tahay inaannu maanta ka gobol ahaan aannu degmada Alleybadey kaga furno tartan ciyaareed loogu magac daray walaalkeena Cabdirasaaq Shabeel oo aynu leenahay samafalahaasi wuu inaga mudan yahay kolley maanta farxad bay annaga iyo dhalinyarta sboortiska ee degmada Alleybadey u tahay in afar iyo soddon sano oo Soomaaliland jirtay inuu yimaado degmada uu tartan weliba ka furo wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo ciyaaraha oo ah ciyaartooy soo maray gobolka iyo dalkaba runtii farxad weyn bay noo tahay inaan maanta baaqiil aan dirnay laga soo jawaabo oo waxaa ku ammaana wasiirta dhase hore waxaan u sheegnay cid kasta oo dhalinyarta wax u qabanaysa inuu garabkeegaana wasiirkana aad baan uga mahad celinaynaa waana sarkaalkii ugu sarreeyey jumhuuriyadda somalilan ee allaybada imaada tartankan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta ciyaaraha iyo midaynta dhallinyarada magaalada allaybadey